barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha disembarra waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan barnaamijkeenna idinkuga hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay cilmiga beeraha oo tababaro siiya beeraleyda gobolka sool beeraha markaan u tagno waxyaabaha aan kula talinno mar kasta waxaa weeye waxaan kimikal ahayn inay isticmaalaan marka waxyaabahaan inta ugu badan aanu kula talinna inay ku daweeyaan beerta waxaa ka mid ahaa inay qaab dhaqana ay u isticmaalaan
waxaad kale oo aad maqli doontaan shirkadda daldhis ee magaalada boorama oo dhallinyaro badan ka taageertay barashada xirfado ay ku shaqaystaan shirkadani waxay shaqaynaysa lix iyo labaatan sano lix iyo labaatankaa sano waxaan tababarnay afar boqol iyo labaatan dhallinyara oo ka shaqeeya somalilan jabuuti iyo wadamada jaarka oo ay ka shaqeeyaan dhinacii heesahana waxaa ka mid ah
codkaas maxamed b k iyo heesta nolosha cusub soo dhowey goordhow ayaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii caalamka
saddex maalmood kadib markii gaari kuwa xamuulka qaada ah la jiirsiiyey dad ka tukaamaysanayay suuq ku yaala magaalada berliin ayay saraakiisha amniga dhammaan dalalka yurub maanta bilaabeen baadigoobka nin u dhashay dalka tunisiya oo looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaasi booliska jarmalka ayaa arbacadii sheegay in anis camri oo ah afar labaatan jir u dhashay dalka tunisiya uu yimid dalka jarmalka bishii juulaay sanadkii labada kun shan iyo tobankii isaga oo ka mid ahaa dad badan oo loo diiday magangelyada dalkaasi boolisku waxaa kale oo ay sheegeen in lixdii bilood ee ugu dambeysay ee sanadkanba ay dabagal ku hayeen kadib markii ay heleen war sheegaya in wiilkani uu rabo inuu gato hub ay suurtagal tahay inuu wax ku weeraro kooxda daacish ayaa sheegatay weerarkii suuqa magaalada berliin
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxo hubaysan oo ka tirsan ururka daalibaan in ay weerar ku qaadeen guri uu degan yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka afghanistan waxaana weerarkaas ku dhintay ilaa siddeed qof halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kooxdan ayaa gudaha u gashay dhismaha xildhibaankuu deganaa waxaana howlgal ku socday ilaa saddex iyo toban saacadood halkaas oo ugu dambeyn ay dileen ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka afghanistan kooxdii weerarka soo qaaday
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a intiina dhegaysatay iyo kuwiinan aan dhegaysanba toddobaadkii hore waxaan sii daynay warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dhallinyaro baratay cilmiga beeraha kuwaas oo go'aansaday in beeraleyda gobolka sool ay ka taageeraan horumarinta beerahooda qaybta labaad ee warbixinta beeraleyda gobolka sool ayuu waryaheena cabdikariin olol waxa uu ka wareystay maxamed saleebaan cali cumar mursal saalax iyo saleebaan daahir cali
beeraha markaan u tagno waxyaabaha aan kula talinno mar kasta waxaa weeye waxaan kimikal ahayn inay isticmaalaan pesticideska waxyaabaha lagula dagaalamo waa laba hab oo adoo kimikal adeegsada iyo adoo qaab traditional oo dhaqan ahaana u daweeya marka waxyaabahan inta ugu badan aanu kula talinna inay ku daweeyaan beerta waxaa ka mid ahaa inay qaab dhaqana ay u isticmaalaan tusaale ahaan haddaan qodobo kaaga sii sheego beerta inta badan waxa soo weeraraya waa cayayaan cayayaankaasi hadday beertu beer yar tahay ama substance farm waxa la yidhahdaa jira beer yaroo kooban beertaasi haddii beer yar ay tahay waxay u isticmaali karaan oo kale in ay beerta meesha ay dabeyshu ay kaga soo dhacayso oo kale intay diga ay ku shubaan inay digadaas ay dabqabad siiyaan kabacdina digadaasi qiiq bay soo bixinaysaa qiiqaasi beertuu gelayaa waxyaabaha xasharaadka oo dhan oo duulaayay qiiqaasi markuu beerta soo galo way iskaga tegayaan waxyaabaha dhaqanka aan kula talinay waxaa ka mid ahaa inay biological isticmaalaan oo intay dhirtii iyagu dhir herbicidesa ay adeegsadaan oo ay ku daweeyaan wixii tusaale ahaan geedka mirimiriga oo kale waa geed caleentiisu aad ay u qadhaadhahay inay intay biyo ku shubaan ay biyihii markii ay ku walaaqaan oo kale geedkaas ay ku buufiyaan biyahaas geedkaas ku jira inay ku buufiyaan beertii waxyaabaha aan kula talino waxaa ka mid a waxaa haysta xanuun la yidhaahdo malabeeya beeraha gobolka sool xanuunkaasoo inta badan saliid kusii daaya beeraha waxaana keena insakti yararoo duulduula oo xasharaada beertana darxibu ku dhalaa darxigaasa wuxuu kusii sameeyaa beerta inuu saliid kusii daayo caleentii oo dhan kabacdina geedka haddii caleenta laga soo weeraro geedkaasi inta badan faa'iido ma laha waayo caleenta waa meesha cuntada ku samaysanayey marka waxaanu samaynay inaanu taasoo kale malabeeyaha ay kula tacaalaan inay maristan saabuunta marista ee dharka lagu dhaqdo inay intay qabtaan biyo ay ku shubaan saabuunta kabacdina biyaha ku walaaqaan biyuhu marka ay caddaan noqdaan inay dambas yar ku daraan kabacdina weelkii lagu buufinayay intay ku shubaan ay beertii ku buufiyaan waxyaabahaasoo dhan waxyaabo traditional oo dhaqan ah oo aan iyagana khatar u lahayn dadkii kale ee markaasi meesha marka waxyaabaad hiigsanaysaan ka dhalinyar ahaan aad doonaysaan inaad dadka ku caawisaan oo aada kor ugu soo qaadaan oo ay noqdaan kuwo ka maarma aqoon daradii haysatay ay ku helaan laascanood oo aad maalin kasta ku noqnoqotaan bal iga waran wallaahi cabdikariinow sidaad sheegtayba dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxa way kala duwan yihiin marka kuwo badan waxaa jira fiilkoodii amse markiiba ay sehelahan laakiin annaga wax afaaliya baloweyo ama si wax walba xoolihii iyo beertooda dhex tigi kartaa marka waxaan jecelahay in dadka ku baraarujino wardantu waxay ku jirtaa inaad beerya xoolo baratide dee adar iska baro oo dadku iska hermiyii baan ahaan jirnay iminkana aanu nahay inuu dadkeenii aan kula talo inay fiil labada beeraha iyo xoolaha inay si wacan u bartaan annaguna waxaan doonay in deegaanka ka dhigno dhul burwaqasooran haddii la yiraahdo aanu gaadhsiino horumarka ka jira wadamada kale sida ay beerahooda u samaystaan marka waxaan doonaya inaanu sameyno waxbarasho badan oo gaadhsiino dadka beeraleeda ah si ay u fahmaan bal noloshan cilmigan iyo maaragtay iskula xidhiidha iyo beertii practical and theory-gii marka waxaan doonay inaan ardaydii kale ee jaamacaddan hadda wacyigelin badan u sameyno aan dhahno dee ka faa'iidaysta kuliyadda beeraha iyo xoolaha ee jaamacadda nugaal beeraleyda waxaan doonaya inaan si wacan aan u horumarino xirfadooda kor u qaadno skills badan siino knowledge badan aan siino qofku markuu isku darsado skills iyo knowledge runtii cidna uma baahna isaga wax soo saaranaya qofkana hadduu beer iyo xoolo haysto cidna uma baahan maayo dee ayadaas iska joogayaa wuu iska shaqaysanayaa bilaadan ma bariyo cid kale ma bariyo marka waxaan doonaynaa boqolkiiba boqol ku dhiirigelino inay hawshooda ay sii wataan aysan ka gaabin bal markaa ka waran idinka maxaa idinku qasba inaad barataan beeraha dadkana aad ku caawisaan bismillahi raxmaan raxiim cabdikariinow horta soomaalidu waxaa la dhibya wax ka maqashaa beer waxaan beer la yidhaahdo waa waxa adduunka maanta la joogo ugu muhiimsan dalalka caalamku meesha economiga lagu tartamayo ee wax ka soo go-ani waa beer dadkii deegaanada soomaalidu boqolkiiba lixdan ma fahansanaa beeri waxay tahay waxay u yaqaaniin yaanba dheer la qaato birna la qaato wixii la qodo markaa beeruhu waxay leeyihiin aqoon ballaadhan oo sal ballaadhan oo weliba lagu faa'iidayo la taaban ha lagu xidhmo dhulkan internet laga raadiyo sida beer tahay bal raadi beer inay yaamba tahay iyo inay wax maanta faa'iido dunida u leetahay ha la ogaado oo yaynaan dunida ka xidhmine aynu kula tartanno caalamku maanta beer ba isku haystaa biyo iyo cunto ayaa la isku haystaa talabaad maxaadba beer uga faani wax kasta waxay ka yimaadeen beer maanta haddii magaalada aysan soo gelin qudradir iyo deinta yare bariiska lagu casaysanaya cabdikariim reerku dabshidan maayo maxaan sheegay dhinacii xoolaha waadi og haddaan cadays la helin subaxii halkaa ninkaasi caanidiisa yar uusan la soo gelin oo cadayska shaaha inoogu cadayn dee magaalinta laascanood waa madaxayna wada kacayo
kuwaasina waxay ahaayeen maxamed salebaan cali cumar mursal saalax iyo salebaan daahir cali waxay u waramayeen waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan shirkadda daldhis ee qalabka dhismaha iyo xafiisy- xafiisyada ee magaalada boorama ayaa ka mid ah shirkadaha ka caawiya dhalinyarada barashada xirfadaha dhismaha iyo weliba dayactirka guryaha iyo samaynta qalabka xafiisyada wariyaha boorama ee v o a haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay maamulaha shirkaddan ismaaciil awyaasiin waxaana ugu horreyn weydiiyey wakhtiga la aasaasay shirkadda بسم الله waxaa la aasaasay kuniga sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii oon ku bilownay f- xirfadda muxuu ahay shaqada furniturka iyo iyo nijaaridda iyo wildinka taasoo aan soo wadnay muddo dheer kadibna waxaan bilownay labada kun iyo lixdii qaybta aluminiumka oo ah qayb kusoo kordhay shaqooyinka guryaha ama xirfaddan imika cusub ee waddanka timiday ilaa muddadaana waxaan ka shaqaynaynay xirfadaha maan wadnay Sha- waxaan u qaybsantaa furniturku samaynta qalabka guryaha iyo xafiisyada iyo iskuullada shirkaddiinan daldhis imse dhallinyaro ayaa u shaqaysa oo shaqaalaheyga ah waxaa ka shaqeeya afar iyo labaatan aluminiumka iyo labiyo toban nijaaridda qoladan fa- guryaha qalabka guryaha oo aan muxuu ahay ahaa shaqaalihii markii hore baan soo tababarnay oo muddo dheerna shaqadan ku dhex jiray waana shaqaale aada iyo aada xirfadeeda u sarreyso oo magaalada shaqooyinka ka socda in badidooda qabta boqolkiiba siddeetan wixii furniture ama aluminiuma shirkadan daldis ayaa qabata waana shirkadda ugu weynaa xagga labadaa shaqaba qabata gobolka xirfadda inta badan aad ku shaqaysaan ee farsamada gacanta la xidhiidha imse dhallinyaraha ka faa'iidaysato tababartaan muddada aad dhisnaydeen ee shirkaddu ay soo jirtayna intee ayaad is leedahay dhallinyarii way ka faa'iideen oo dhulka kale u shaqo tegeen Ah, shirkadani waxay shaqaynaysay lix iyo labaatan sano lix iyo labaatankaa sano waxaan tababarnay afar boqol iyo labaatan eh, dhallinyar ah oo ka shaqeeya somalilan eh, jabuuti iyo wadamada jaarka oo ay ka shaqeeyaan Eh, iminka boorama waxaa ku yaala ilaa labaatan meelaha guryaha shaqooyinka lagu sameeya furniturka shan iyo toban ka mid a dadkii aan tababarnay annagoo aan tababarnay baa furtoo ka shaqeeya oo muxuu ahayey gobolkana aada u anfacay magaalooyinka jaarkeena waxaan filayaa inay kuwo badan oo sh- muxuu ahayey ay inamadii ka shaqeeyaan baan filayaa
waxaa jira een, marar aad tababartaan dhallinyaro ay idiin keenaan hay-adaha iyagoo doonaya inay dhallinyartaasi bartaan xirfaddani intee hay-adahaasi oo kale ay idiin keenaan sanadkii hay-aduhu badiyaa anagu markii hore waxaan la shaqayn jirnay kera ayaan u keeni jirtay kadibna s f baa keeni jirtay Eh, mercy cropsna mar bay noo keeneen iminkana waxaan wadnaa qolo aan u wadno muxuu ahaye safe the general oo ah, lix iyo- lix qof oo iminka bishan markay dhamaataan u dha- u dhammaystirayno sa waxaa ka badan ta aan dadka bilaashka ku barnaa aada iyo aada uga badan sababtoo lix qof ah, ma ma kafaynayso anagu sanadkii labaatan qof maan soo saarnaa labaatanka qof lix un bay hay-adu noo keentay sanadkii maadaama dhallinyaro fara badan ay ka faa'iidaysatay xirfaddani farsamada gacanta ma jiraan kuwo iyagu meherado kala samaystay oo inta idinka ay idinka barteen farsamadan gacanta iyagu kabacdi meherado yaryar samaystay ma jiraan Ah, way jiraan boorama waxaa shan iyo labaatankaa qo- meelood aan kuu sheegayo shan iyo toban ka mid a dadkii aan tababarnay baa maanta ka shaqaysta iyagii baa isku filaaday waana dadkii aan tababarnay taasina waxay kutusaysaa in muxuu ahay tababarka iyagii aan lagu khasaarin dadkiina aad iyo aad muxuu ahay wax u qabsadeen q- ah, kuwo badan oo ka midina ay muxuu ahay meelo kaleba ay xitaa ka furteen jabuuti qaar baa ka furtay qaar hargeysay joogaan qaar jijigay tegeen Ah, marka m- waxaan filayaa in muxuu ahay ilaa ilaa toban kalena in meelaha kale ka jiraan dhallinyarada aad tababaraysaan ee tababarka ay siinayaan shirkaddiinan daldhis maxaa shuruudee aad ku xidhaan horta laba shardi baan ka xidhnaa aan ku xidhnaa qofku inuu waraaqa notaya la yimaado oo caddaynaysa waalidkiisu inuu mas-uul ka yahay wuxuu geysto waxaan kaloo qofka ka qornaa wixii khatala inaan loo raacin shirkadda labada qodob baa ugu muhiimsan shuruudahan ku xidhna shuruudaha markaa ciddii buuxisa unbaa tababarka aad siinaysaan soo ma ha shuruudaha ciddii buuxisa sanad kasta labaatan qof baan qaadanaa labaatanka qof wax- markii wixii ka bata maahe labaatanka qof ciddii ciddii shuruuddaa buuxisu baan siinaa shirkaddiinan daldhis maadaama ay imiga jirto muddo lix iyo labaatan sana maxaad ku hamiyeysaan mustaqbalka aad maxay ku kordhisaan kolla waxaan filaynaa inaan shi- waxaan ku hameynaa inaan shirkadda sii ballaadhino oon qaybtii dhiskana bilowno haddii aad laydhaa mustaqbalka sababtoo ah shirkaddu kolka way kortay eh, waa shirkad weyn bay noqotay waxaan filaynaa in markii halkii ay joogtay kore looga qaado aad bay muhiim noogu tahay hamigeygana way ku jirtaa waxaan filaynaa inaan muxuu ahay wax badan aan ka bedelna haddii aad laydhaa mustaqbalka kaasi wuxuu ahaa maamulaha shirkadda daldhis ee ku taalla magaalada boorama ismaaciil yaasiin oo aan ku wareysanay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu umahadsan yahay wariyaheena haashim sheekh cumar good dhegaystayaal markaana kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan maxamed biike iyo heestiisii ayaha cusub soo dhowe
xusuustu casuumane cidada wehel yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeediie xusuusku casuumane dadaa wehel moodaysa moodaysay dadana wehel moodaysa waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi abtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu u cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee yahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafkaa ceshaday guddoon way tagtee ilow haa way tagtay guddoon way tagtee ilow nafyahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafkaa ceshaday uddoon way tagtee ilow haa way tagtee uddoon way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhiye kacugo gayanka calmabaan ku idhi idaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi kacugo waxaan kugu idhiye kacugo gayanka gayanka gayanka gayanka calmo baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun ku idhi maruun maruun cilbax baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu u cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu u cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelayn ka jar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu cararayaaye
codkaasi maxamed siciid biike iyo heesta nolosha cusub soo dhowey haddaan intaas kaga nimaadno la-anta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna dhinaci ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta haddii aan ku horreyno horyaalka dalka faransiiska kooxda niis ayaa ku dhammaysan doonta sannadkan labada kun lix iyo tobanka iyada oo hoggaanka u haysa horyaalka liigwanka faransa inkasta oo ay kulankeedii ay xalay la ciyaartay kooxda bakdo ay ku dhammaysatay barbardhac eber iyo eber ah ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka nuvawo stedi di bakdo ayay niis ku dadaashay in ay gool hesho balse waxay mari weysay gidaarka adag oo ay bakdo ku shakaashay dhinaca daafaca gabagabadii ciyaartana waxaa kaarka casaanka laga siiyey ciyaaryahannadeeda kale ah mario balotelli iyo ciyaaryahan yonis bilxanda barbaraha kooxda niis ayaa waxaa ka faa'iiday kooxda monaco iyo kooxda kale ee baaqis san german oo labaduba badiyey kadibna kusoo dhowaaday kooxda hoggaanka haysa monaco waxay laba gool iyo gool uga badisay kooxda kan waxaana mid ka mid ah goolashu u dhaliyey ciyaaryahankeeda radamel falcaw b s g ayaa iyaduna shan gool iyo eber uga uwad sheegatay kooxda loqen kooxda b s g oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka faransiiska goolka koowaad waxaa u furay ciyaaryahan tomas muniir ka hor inta uusan kooxdiisa gool ka dhalinin ciyaaryahan zargo tore goolasha kalena waxaa siiyey ciyaaryahanada edinson cavani tiago silva iyo lucas ciyaaraha kale ee horyaalka liigwanka faransa kooxda kaalinta afraad ku jirta ee lion ayaa xaqiijisay guusheedii afraad oo xiriir ah kadib markii ay kooxda angris kaga badisay laba gool oo ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kale ah andreya lakazete iyo nabiil faqiir kooxda maksena waxay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee gingam horyaalka waxaa hadda afar iyo afartan dhibcood ku horkacaysa kooxda niis waxaa ku soo xigtay monaco oo leh laba iyo afartan dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa soo degtay kooxda b s g oo leh sagaal iyo soddon dhibcood dhinaca horyaalka jarmalka kooxda bayan monikh ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka jarmalka kadib markii ay booskaasi kala wareegtay kooxda arbi libsig oo maalmahanba laga yaabanaa saddexda gool ayay bayan ku badisay xalay waxaa u kala dhaliyey thiago jaabi alonso iyo robert lawandaweski oo goolka saddexaad ku dhaliyey rigoore kadib markii uu goolhayaha kooxda libsig uu jalaafiyey ciyaaryahan douglas costa waxa ay ahayd guuldarradii labaad oo soo gaarta kooxda libsig xilli ciyaareedkan oo ah kii ugu horreeyey oo ay ciyaarayso horyaalka bundesligaha jarmalka tan iyo markii la aas-aasay kooxdan ayaa waxaa la aas-aasay sannadkii labada kun iyo sagaalkii waxaa samaysay shirkadda soo saarta cabitaanada ee redboll waxaana tan iyo markaasi ay isu martay afarta horyaal ee laga ciyaaro dalka jarmalka ugu dambayntiina waxay soo tiigsatay horyaalka koowaad gabagabadiina kooxda barcelona ayaa si xaraga leh uga badisay kooxda hercules oo ay ku garaacday toddoba gool iyo eber ciyaar ka tirsanayd koobka boqortooyada sbain ee koob badalarey xalay barcelona oo xaqiijisay inay u soo baxday wareegga lix iyo tobanka ee tartankan ayaa saddex ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey laacibkooda qadka dhexe arda turan oo ah xidig u dhashay dalka turkiga goolasha kalena waxaa kala qaybsaday lucas dinye ivan rakitij iyo ravina ciyaaraha kale ee kooba del rey kooxda ibaar saddex gool iyo ibir ayay ku- kaga badisay kooxda sporting gihon sevilla ayaa sagaal gool iyo gool ku xaaqday kooxda formentera oo ka mid ah kooxaha heerka labaad dubartiva la corunia waxa ay saddex gool iyo gool kaga badisay naadiga real betes osasuna waxa ay laba gool iyo ibir dirtay kooxda qaranada halka valencia ay laba gool iyo gool uga uud roonaatay kooxda leganes dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha haddaan mar kale aynu dib ugu noqonno
qalbigii ku raaca raysan waayey awga igada rogrogashada waa heystii rogrogasho iyo fanaanada maryan mursal ciise iyada ayaana gabagaba u ahayd idaacaddeenii duhurnimo dhegaystayaal oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo nabadgelyo